adigoo aad caalamka ku sugan tihiin baa kudhusada waada barnaamijkeennii amuuraha islaamka waddamada turkiya iyo nijeer ayaa ku heshiiyey inay iska kaashadaan arrimaha tamarta macdanta sirdoonka iyo difaaca kadib markii waddanka nijeeriya ku yaalla galbeedka afrika uu ka dalbay inay milatariga reer galbeedka ee ku sugan dalkooda ay ka baxaan ayna joojiyeen heshiisyadii qodista macdanta ee dalalkaasi ay hore ula lahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee turkiya xakaan abidano oo ay weheliyaan wasiirka difaaca yaasir guuler wasiirka tamarta albarislan baykatar iyo madaxa sirdoonka turkiya ibraahim kalin ayaa booqday caasimadda dalkaasi nijeer ee miyami arbacadii toddobaadkan dadka ka faallooda arrimaha afrika ayaa sheegay in heshiiskan cusub ee nijeeriya turkiya uu muujinayo sida uu u xoogeysanayo xidhiirka afrika iyo turkiya ayna ka muuqato in wadamo badan oo yurub ah oo saameyn togan ku lahaa afrika uu meesha ka sii baxayo sidaasina waxaa qaba cabdiraxmaan maxamed jaamaac oo loo yaqaano gacalahana falanqeeye degana magaalada london wadanka turkiya oo noqday hadda wadan aad u maaragta africa ugu yeeshay saameyn gaar ah weliba xaggeeda galbeedka iyo xaggeeda barigaba wadamadaas sida soomaaliya oo kale oo ah wadanka ugu yani xiriirka ugu weyn uu la leeyahay africa ilaa iyo labadii kun iyo toddobiyo tobankii sidoo kale wuxuu la yeeshay heshiis difaacayd wadamada kale ah ethoobiya ghana kenya nigeria iyo ruwanda taas waxay tusinaysaa in turkiya ay noqotay marka wadan weyn oo saameyn ku lahaa africa wuxuu dhowaan heshiis la galay niger marka wadamadii hore ee heshiiska la ahaa ama difaaca la ahaa niger waxay ku bedelatay sidaas oo kale wadanka faransiiska waxay ku bedelatay turkiya ay ku bedelatay madaxdan turkiya ayaa waxay la kulmeen dhigooda dalka niger iyo sidoo kale hogaanka cusub ee dalka nigeria cabduraxmaan tiani oo xilka dalkaasi la wareegay kadib markii counsilka milatariga ee uu hogaaminayey xukunka ka tuuray hogaamiyihii hore ee dalkaasi maxamed bazoum hogaankan cusub ayaa bedelay jihadii saaxiibada dalka niger waa maxay sababta wadamada afrika ku yaala ee ay u badan yihiin muslimiinta ay uga biyadiideen saaxiibadoodii hore ee reer galbeedka waa kan mar kale cabdiraxmaan maxamed jaamaac waxaan oran karaa oon ku sababeyn karaa laba arrimood mid waa xagga dhaqaalaha midna waa xagga siyaasadda haddaan ku horumar midda siyaasadda wadamada loo yaqaano francophone states oo faransiisku hore u gumaysan jiray sida maali iyo burkina faso waxaa ka dhashay xoogag islaamig ah oo aada u xoog badan kuwaas oo aada ula dagaalamay dowladihii ama hogaankii faransiiska taabacsanaa kana tuuray xukunkii ka tuuray waxay ka liftay taas markaa in ma aragta faransiiskii uu wax kasta isku dayay inuu sameeyo uu ku guuldaraysto guuldaraas waxay ka liftay in markaa labada wadan ay ka dagaalamaan oo ay nimankaa yimaadaan inqilaabka midda kale niger iyo geni waxaa jiro dadku dhibaatooyin badan oo xagga dhaqaalaha ah uraniumtooda ayaa waxaa lagu iibinayey dibadaha iyagoo aan waxba ku haysanin maarata wadamada ku nool yihiin saa darteed waxay keentay arrintaa dhaqaalaha inay ka dagaalamaan booqashada ay wasiirada turkiya ku tageen niyami ayaa imanaysa laba bilood kadib markii uu ra-iisul wasaaraha nigeria cali mahaman lamine zeni magaalada cankara kula kulmay madaxweynaha turkiya dayib erdogan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan